bsm illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamed wclى aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaثna caliy bnu cabdillaahi wahuwa اlmadiniyu qaala katabtu can yuusufa bni اlmaajishuun can saalix bni ibraahim can abiihi can jaddihi fii badrin yacni xadiida ibnay cafraa ayuu u jeedaa xadiidkii ibnay cafraa oo ku saabsanaa dilkii abijahl marka xadiidka sanad ahaan markuu leeyahay caliy bn اlmadini qaala katabtu can yuusufa bni اlmaajishuun inuunan ka maqlin ayaa loo malayna laakiin bacdi riwaayaat baa waxay tilmaamayaan inuu ka maqlay oo xadiidka uu ka wariyey ee aynan ahayn keliya wax kitaabo iyo wax noocaas ku yimid nacam qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaanii muxamed bnu cabdillaahi اraqaashiy wahuwa muxamed bnu cabdillaahi bni muxamed bni cabdilmelik albasri alraqaashi hiqat akhraja xadiidahu albukhaariyu wamuslim wاnasaa'iyu wbnu maajah qaala xadaanaa muctamiru huwa bnu sulaymaan qaala samictu abi huwa sulaymaan bnu bilaal yaquulu xadaanaa abuu mijlaz wahuwa laaxiqu bnu xumayd ayaa layihaha magaciisa can qays bni cubaadin can caliy bni abi aalibin radia allahu canhu annahu qaal ana awalu man yajhuu bayna yaday araxmaan ana anigu awalu man qofkan ugu horeeyaan ay yajhuu jilba jabsanaayo bayna yaday araxmaan allaha raxmaanka hortiisa lilkhusuumatina u jilba jabsanaayo dood yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha marka yay doodayaanna waxay doodayaan nimankii ay mubaarasada isku baxeen dagaalkii beder oo ilaahayna subxaanahu watacaala uu ka sha'nigooda ka soo dejiyey haadaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim rabbigood sha'nigiisay ku doodeen kuwana ilaahay bay u doodeen in la caabudo isaga keligiis qoladii kalena waxay u doodayeen laata iyo cuso iyo asnaamta in la caabudo oon allah subxaanahu watacaala la caabudin dadkaasi marka dood ayay usoo fadhiisanayaan ilaahay hortiisa cali marka raggaas ayuu ku jiray mubaarasada dhinaca muslimiinta waxaa usoo baxay cali iyo iyo xamsatu bnu cabdilmualib nebiga adeerkiis ah iyo cubayd bnu اlxaarif ibni cabdilmualib oo isaga laftirkiisa yacnii nebiga ay ilmo adeer ahaayeen saddexdaa reer beni haashim ayaa u soo baxeen weliid ibnu cutba iyo shayba iyo cutba ayaa dhinaca kalena ka soo baxay oo dagaalka yacnii mubaarasada ka soo galay kuwaasay marka aayaddaasna ku soo degtay calina marka taas ayuu ishaarayaa marka uu leeyahay ana awalu man yajtuu bayna yaday araxmaani lilkhusuumati yowma alqiyaama wa qaala qaysu bnu cubaadin wa fiihim unsilad iyaga sha'nigooda ayaa lagu soo dejiyey haadaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim iyaga shanigooday kusoo degtay laakiin waa caam aayadda qolo walba qolana ay ilaahay u doodeyso qolana ay wax kale u doodayaan hadday isdagaalaan aakhiro dood bay ku imaanayaan ayb mar walbana de shirkiga iyo towxiidka doodaa ka dhaxayso sida ilaahayba subxaanahu watacaala fii suurati اnnaml uu ku tilmaamay walaqad arsalnaa ilaa hamuuda akhaahum saalixan an icbudu llaaha faidaa hum fariiqaani yakhtasimuun markuu nebiyullaahi saalix uu yidhi war ilaahay caabuda waaba laba kooxoodoo doodaysay noqdeen qolana ilaahay xaggiisa ayay aadday qolana waxay aadday ilaahay hayrkiis marka ducooyinkii nebiga ka soo aroorayna waxaa ka mid ahayd wa bika khaasamtu ilaahu adaan kuu dooday qofka marka waxaa laga rabaa mar walbo safka ilaahay inuu noqdo oo uu xaggaas u doodo shaydaanka uunan ku saf noqonin shaydaankana markaa uunan u doodin gaalada ilaahay wuxuu tilmaamay shaydaanka inay garab siiyeen oo ay allihii abuuray intay ka tageen shaydaan ay ku garab siiyeen oo ilaahay wuxuu yidhi wayacbuduuna min duuni illaahi maa laa yanfacuhum walaa yaduruhum wa kaana alkaafiru calaa rabbihi dahiira mar walbana marka iyo fii kulli zaman waxaa la arkayaa marka dad uun yacni dadku waan labadan fariiq ama labadan koox waaye qolo ilaahay u doodaysa keliya in la caabudo iyo qolo ilaahay keyrkii u doodaysa keyrkaas waxay doonaanba ha ahaadaan ayb qaala waxa uu yidhi hum aladiina kuwii weeyaan tabaarazuu isku soo banbaxa yowma bedrin maalintii beder dagaalku intounan dhicin nimankii isku soo baxay xamsatu wa caliyun iyo wa cubaydatu waa dhinaca muslimiinta ow abuu cubayda ibnu اlxaari ahaa marka xamsatu bnu cabdilmualib waaye cubayda waa cubaydatu bnu اlxaari ibni cabdilmualib calina waa caliyu bnu abi aalib ibni cabdilmualib saddexdaba marka dadka nebiga ugu dhow ayay ahaayeen dhinacii gaaladana marka wa shaybatu bnu rabiicata wa cutbatu bnu rabiicata waalwaliidu bnu cutba saddexdaas nin bay ahaayeen marka xamse iyo cali ninkoodii waa dileen ku aadanaay cubayda iyo ninkii kale ayaa laba dhaawac isweydaarsaday oo ninba markaa lugta iyo waxbuu ka dhaawacmay cubaydatu bnulxaari iyagaa marka ugu tegey marka ayb qisadaasuu marka ka hadlaya qaala marka qisada beder calaaqayna leedahay marka beder mubaarasadii beder dhexdeeda dhacdayo qال xdثnا qبيصة وهuو qبيصة بن cقبة qال xdثnا سفyاn huوa سفyاn بن سعيد بن mسروq الthwrي عن أbي hاشhم وhuوa أbو hاشhم الرmاnي يحyى بن ديnاr ayaa la yhaahdaa ثqة أkرجa xadيiثه أصحاaب الكتب الستة عن أbي mجlز وhuوa لاaحq بن حmayd عن qays بن عباad عن أbي dr radia allaahu canhu qaala waxau yidhi abu dar nasalat way soo degtay haadaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim fii sittatin lix ayay ku soo degtay sha'nigooda min qurayshin oo quraysh ah yacnii lix waxay ku yihiin saddex iyo saddex isqaabilaysa caliyin waxamzata wacubaydata bni اlxaariث washaybata bni rabiicata wacutbata bni rabiicata wاlwaliid bni cutba qaala xadaanaa isxaaqu bnu ibraahim aلsawaaf wahuwa albaahiliyu abu yacquub albasri hiqat akhraja xadiidahu albukhaariyu waabu daawuud qaala xadaanaa yuusuf bnu yacquub qaala kaana yanzilu fii bani kaana wuxuu ahaa yanzilu inuu degaayey fii bani dubayca qoladaa ayuu dhexdooda deganaa wa huwa mowlan libani saduus wuxuu mowlo u yahay reer bani saduus oo waxaa la yidhaahdaa yuusuf bnu yacquub aلsaduusi qaala xadaanaa sulaymaan ataymiyu qaala xadaanaa sulaymaan الtaymiyu can abi mijlazin can qays bni cubaadi qaala qال علي رضي الله عنه فيina نزلت hذiه الآaية aيadan anaga nagu soo degtay شhaأنigeena hذani khصmاni اkhtaصموا في ربهم qال xدثnا يحيى بن جعفر qال xdثnا وكيiع وهو بن الجراح الرؤاaسي أbو سفyان عن سفyاaن عن أbي hاشhم عن أbي مجلز عن qays بن عباad qاala سمعت أbا dri رaضي الله عanه يqسم أbuu dr baan mqلay oo dhaaranay لنزل haaؤuلaaءi الآaيaaت lwالlaahi laamta waa muوaطaأa للqasم dhaar ayay u gogol xaaraysaa lwالlaahi baan ku dhaarane نزلa haaؤuلaaءi الآaيaaت aayadahan ayaa soo degeen fii haaulaa'i arahdi jamaacadan ayay ku soo degeen sha'nigooda asittati ee lixda ah yowma badrin maalintii bader naxwahu uma dakara naxwahu xadiidkao kalu sheegay qaala xadaanaa yacquub bnu ibraahim wahuwa adowraqiyu qaala xadaanaa hushaymun huwa bnu bashiir alwaasitiyu qaala akhbaranaa abu haashim can abi mijlas can qays bni cubaadin qaala samictu abaa darin yuqsimu isagoo dhaaranaya qasaman dhaar ina haadihi اlaayata aayaddan tan ah haadaani khasmaani اkhtasamuu fii rabbihim nasalad way soo degtay fi اladiina barazuu yowma badrin kuwii maalintii bader banbaxay yacnii dadkii isku soo banbaxay oo iyagu mubaarasada isugu soo baxay ayay kusoo degtay xamزة وعaliyi وcubaydaة bn الxاariث وcuطbaةa وshaybaةa bnay rabiica bnay rabiicata ah ayb wاlwaliid bni cuطba iyo waliid bni cuطba ayb qala xadaثnii أxmed bnu saciidi أbu cabdالlaahi qala xadaثnaa isxaaq bnu mansuur aلsaluuliyu isxaaq bnu mansuur aلsaluuli waa saduuq tukullima fiihi litashayuci waa saduuq isaga laakiin waa lagu hadlay litashayuci liajli tashayuc curfiga selafka marka tashayuc haddii la yihaa iyo iyo rafdi waa kala duwan yihiin yani fulaan waa raafidi iyo waa shiici labay kale yihiin curfigii hore ee kutubta haddaad ku aragto fulaan waa shiici ama fiihi tashayuc yaa ku jiro yacni macnaheedu waxay tahay cali iyo cuhmaan xagga fadliga cali buu hormariyaa dagaaladii sifiin mucaawiye iyo cali ka dhexdhacay buu si aan sax ahayn xoogaa uu uga hadlaa intaasay ahayd ninka ugu quluwiga badan waqtigaas oo shiicanimadiisa ugu daran tahay wuxuu ahaa qofka mucaawiye xoogaa ka hadlo ayuu ahaa laakiin waktigan gadaale oo uu yimid rafdiga ama raafidanimada ay raafidanimada waa ka duwan tahay oo raafidanimada iyadu waxay ku dhisan tahay munaafiqnimo iyo been iyo asxaabta rasuulka in la gaalaysiiyo qofkii marka asxaabu rasuulilaah gaalo waayo yidhaahdo ee abubakar iyo cumar gaalaysiiyo muslim ma aha waa isagu isagaa kaafir noqonaya leanna abubakar iyo cumar iyo asxaabta iimaankooda qur-aanku ku yaallaa soo maaha wasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaar aladiina tabacuuhum biixsaani radia allaahu canhum waraduu canhu qofkii marka yidhaha gaalay ahaayeen oo diinkooda wax ka sheego wuxuu noqonayaa qof qur-aanka beeninayo haadaa marka laa yushaku fii kufrihi qofkaas gaalnimadiisa laguma shakiyo kuwaasna waxba lagamaba wariyeba kuwaas waxba lagama wariye ayaga waa kuwa imaamu shaafici waagii horena waxaa la dhihi jiray alkhaaabiya haddana raafida la yihahda waa kuwa imaamu shaafici yidhi aqbalu shahaadaةa ahli اlahwaa'i ila alkhaaabiya ahlu ahwaaga markhaatidooda waa aqbalayo yihi dadka ahlu bidcada hadday run sheegayeen ilaa khaaabiyada maahane raafidada ujeedaa waa kuwa saxaabada lacnado oo gaalaysiiyo kuwaas iyagu wuxuu yidhi beenta waxay u arkaan wax fiican oo marba haddii madhabtooda loo nusraynaayo beenta waxay u arkaan wax sax ah oo beentii ka dhowrsan maayaan kuwaas marka kuwa imaamu dahabi uu yidhi waaye miisaan اctidaalka fii tarjamati aban ibni taqlib kuwa uu yidhi weeyaan bal ilkadibu shicaaruhum waاnnifaaqu dihaaruhum kuwaas wuxuu yidhi beentana waa dharka ay hoos ka wataan waa kadib maxaaba xadiid laga wariyaa nin beenlow amaya xadiid laga warina wanifaaqu dihaaruhum marada ay kor ka wataanna waa munaafiqnimo kuwaas marka haddaad maqasho tukullima fiihi litashayuc ha u qaadanin shiicadan hadda kuwa jiro hadda dowladdan raafidada iiraan waa iyagu waa khadaabiyadaas imaamu shaafici sheegaya waa raafida kuwaas ayagan kuwan lubnaan joogo xisbullah sheegtana raafido waa iyagan asxaabtay gaalaysiiyaan ciraaq kuwan joogo najaf iyo karbala meelahaas ilaahay keyrkiis kuwa ku caabudayana waa raafido ee maahan marka shiico lama dhaho kuwaas iyagan dadka caamadaa shiicay iska dhahaan laakiin shiicadii salafku waxay shiico u yaqaaneen kuwan ma aha kuwa iyagu saxaabada aan caynin oo aan gaalaysiinin oo iyaga yacnii abubakar iyo cumar sheekheynka aan ka hadlinay ahaayeen laakiin dagaalkii cali iyo dhex maray mucaawiye sika si aan markaa yacni laga fiican yahay uga hadlo oo iyagu aan gaarin laakiin inay saxaabada gaalaysiiyaan laabudda marka farqigaas inuu jiro wa ayb iiraan marka dowla islaamiya maahan waa dowla raafida majuusiya asalkoodana majuusiyay ahaayeen waxaas unbay hadda laftirkeedana ay rabaan inay nooleeyaan inay sidaas tahayna waxaa ku tusaayo maqaam weyna waxaa ugu yaallo abululu'at almajuusi ninkii cumar binu khadaab dilay ayaa lagu siyaartaa oo lagu weyneeyaa marka shahiidna ay u yaqaanaan marka dowla raafida majuusiya weeyaan ayb kuwaas mana dhicin fil islaam yacni firqo firqooyinka islaamka ka mida oo nimankaas raafidada waa soo dhoweeye ma jiraan dadkan xarakaadkan diinta siyaasadda ka dhigtay oo ayagu inay kursi ku gaaraan uun hadafkooda uu yahay ayaa ugu horreeyey wax raafidadu dowlo fiican waayo dhaho dadkaas siyaasadda ugu horreeyeen amaa qof diin laho ilaahay xaggiisa u jeestay raafidadu waxay rabaan ha ahaadaan firqooyinkan kala duwane hal mowqifay ka taagnaayeen maynan isku khilaafsanayn qaala xadaanaa axmed bnu saciidi abu cabdilaahi qaala xadaanaa isxaaq bnu mansuur asaluuliyu qaala xadaanaa ibraahim bnu yuusuf can abiihi can abi isxaaq ibraahim bnu yuusuf ibni isxaaq ibni abi isxaaq can abi isxaaqa anahu ayb sa'la rajulu ilbaraa'a sa'la rajulu nin ayaa wuxuu su-aalay albaraa albaraa bnu caazib wa ana asmacu anoo maqlaayo qaala waxa uu yidhi ashahida caliyun badran cali beder ma xaadiray qaala waxa uu yidhi baaraza beder waa soo banbaxay cali dadkii soo mubaarasooday ban yacnii intaan dagaalku bilaabanin dadkii markaa halaysu soo baxo markii la yidhi dadkii soo baxay buu ka mid aha saddexdii nin ayb wadaahara waana gargaaray nebiga sal l l slam iyo diinka ilaahay ayb soo muuqday ayb marka cali dagaalkaas inuu ku jiray bay daliil u tahay qaala xadaanaa cabdاlcaزiiz bnu cabdillaahi wahuwa اlweysiyu qaala xadaanii yuusuf bnu اlmaajishuun can saalix bni ibraahima bni cabdiraxmaan bni cawf can abiihi can jaddihi cabdiraxmaan qaala waxa uu yidhi kaatabtu umayata bna khalafin umayatu bnu khalaf ayaan la ballamay kaatabtu macnaheedu waxay tahay cahdi iyo ballan iyo waxbaa naga dhexeeyey ayb ay caahadtu umayata bna khalaf umayatu bnu khalaf baan la ballamay falamaa kaana yowmu badrin maalintii beder markay ahayd fadakara wuxuu sheegay qatlahu dilkiisii la dilay wa qatla bnihi iyo inankiisa dilkiisii buu sheegay faqaala bilaalun bilaal waxa uu yidhi laa najowtu ayb ma badbaadayu yidhi in najaa umayatu umaya haddii uu badbaado yani allow yacni aanan badbaadin waayo haddiiba kaas uu badbaado oo marka sidaa wuxuu leeyahayna de waxay ahayd umayatu bnu khalaf ninkii bilaal cadaabi jiray oo dhibi jiray buu ahaa oo diinka ku dhibi jiray marka wuxuu leeyahay allow aanan badbaadin haddiiba kaas uu badbaado laa najowtu in najaa umayatu qaala xadaanaa cabdaanu cabdaanu bnu cuhmaan wahuwa cabdullaahi bnu cuhmaan abu cabdiraxmaan almarwasiyu qaala ahbaranii abi can shucbata can abi isxaaqa can اlswad wahuwa alswad bnu yaziid annakhaci can cabdillaahi radia allaahu canhu wahuwa cabdullahi bnu mascuud can اnabiyi sal l slam anahu qara'a wuxuu aqriyay nebiga wاnnajmi fasajada biha waa ku sujuuday wasajada man macahu dadkii la jirayna waa sujuudeen hayra anna shaykhan nin oday ah akhada wuxuu qaatay kafan sacab min turaabin oo ciid ah farafacahu ilaa jabhatihi wejigiisa ayuu u kor qaaday ciid buu dhulka ka soo qaatay sacab ciida markaasu kor usoo qaaday jees jees iyo kibir dartiis fa qaala waxau yidhi yakfiinii haadaa kan baa igu filan uu yidhi ani sujuud iga filan qaala cabdulaahi cabdulaahi waxau yidhi falaqad ra'aytuhu waan arkay buu yidhi ninkaasi bacdu wakhtigaa kadib qutila kaafiran isagoo gaala in la dilay ninkan umayat bnu khalaf ayuu ahaa ninkaa waxaan arkay buu yidhi isagoo gaal ah in la dilay maalintii beder maalintii beder uu sheegaa qaala xadaanii ibraahimu bnu muusa huwa almulaqabu bisagiir qaala ahbaranaa hishaamu bnu yuusuf huwa sancaaniyu can macmarin huwa macmar bnu raashid abu curwata albasri can hishaamin can curwata qaal kaana fi zubayri zubayr waxaa korkiisa ahayd halaadu darabaatin saddex dhaawac bisayfi lagu dhuftay saddex dhaawacoo seef loogu dhuftay ayaa korkiisa ku taalay zubayr bnu اlcawaam radia allaahu canhu ixdaahunna midood fii caatiqihi garabkiisa hoostiisay ku taallay yani deegtiisay ku taallay tunkiisa qaala waxa uu yidhi in kuntu inhu shaniya kuntu waxaan ahaa la udkilu inaan gelinayo asaabicii farahayga fiihaa dhaawaca dhexdiisaan gelinaya meesha marka god inay noqotay baa ka muuqata farahaygan marka gelinaya buu yidhi mararka qaar isagoo marka ku ciyaarayo ilaa curwa wiil yarow ahaa aabbihiis waayo zubayr ninka dhaawaca marka uu ku yaalo in kuntu inhu shaniya kuntu waxaan ahaa la udkilu inaan gelinayo asaabicii farahayga fiihaa dhaawacyadaas qaala waxa uu yidhi duriba hintayni laba waxaa lagu dhuftay yowma badrin maalintii beder wa waaxidatan midna yowma yarmuuk maalintii yarmuuk yarmuuk marka waa dhulkan falastiin xaggeeday ku taallay dagaal weyn oo lala galay waxay ahayd ruum lala galay oo dad aad u badan ay uga dhinteen ay uga la'deen ilaa toddobaatan kun jeish dhan baa laga laayey oo waqcadaas looga dilay ruum ayb yarmuuk marka taas marka riwaayadan macmar waxay leedahay laba dhaawacna bederay kusoo gaartay midna yarmuuk ayb riwaaya cabdullaahi bnulmubaarakna wuxuu leeyahy dhaawacyadu inay laba un ahaayeenba midna yarmuuk ay ahayd midna beder ay ahayd riwaayadaasaana xoog badan oo labada ka dhigaysa wawaaxidatan yowma alyarmuuk qaala curwatu curwa waxa uu yidhi waqaala lii cabdulmelik ibnu marwaan ayaa wuxuu igu yidhi xiina qutila cabdullaahi bnu zubayr markii la dilay yaa curwatu curwow hal tacrifu ma garanaysaa sayfa zubayr meel muku ogtahay buu yidhi zubayr ibnulcawaam seeftiisa qultu waxaan idhi nacam ha qaala waxa uu yidhi famaa fiihi maxaa korkeeda ah uu ku yaallo qultu waxaan idhi fallatun qultu waxaan idhi fallatun yaa ku taallo korkeeda waxaa ah fallatun dilaac fallada marka waxay tahay dilaac waa meesha yacnii ay wax ka goyso dilaac yar baa ugaga yaallay fallatun dilaac yaa korkeeda ahaa fulla la dilaaciyey hiya seeftu haa dilaacintaas la dilaaciyey saasaa la dhahayaa fulla waa ficil oo maadi ah oo mudaacafna ah haddana laga dhigay mabni lilmajhuul muqayiru siiqa wa fulla marka faacilkeeda haadan waay ma la dhihi karo lianna damiirkan haada ah waa damiir oo fii maxalli nasbin taagan wa naa'ibulfaacilkuna mansuub ma ma noqonayo isaga dabcan marka fulla naa'ibulfaacilkeeda waa muqadar fulladaa laba mafcuula la siinaa marka waxaa la leeyahay fulla waa la dilaaciyey hiya seefta naa'ibulfaacilka halkaas ku dhaca haadaanna marka mafcuul baa laga dhigayaa ayb laakiin ma suurtoobayso fulla waa la dilaaciyey haa seefteeda maxaa yeele naa'ibulfaacilku sidaas uma yimaado markuu damiir mutasila uu noqonaayo waa wuxuu ku yimaadaa duriba iyo duribtu iyo duribnaa iyo duribta iyo duribti iyo ayuu ku yimaadaa marka qaa'ibka wuxuu noqonaa duriba iyo duribat haa kuma yimaado marka haa isagu damaa'irta mutasilka oo fii maxalli nasbinta dhacdo saas darteed marka waxay noqonaysaa fulla waa la dilaaciyey assayfu seefkii haa dilaacintii baa la dilaaciyey masderkii baad mafcuul ka dhigay marka damiirkan u celinay yowma badrin maalintii beder qaala waxau yidhi sadaqta maalintii beder baa yacni seeftaas la dilaaciyey buu leeyahay oo fangortan ay ku dhacday oo ay jeexantay qaala sadaqta run baad sheegtay buu yidhi bihinna fuluulun min qiraaci lkataa'ibi markaa bihinna fuluulun min qiraaci lkataa'ibi waa beyd qeybtiisa dambe waan cajuskiisa waan beydkaas marka qeybihiisa hore marka wuxuu ahaa shaarixana marka wuu dhigayaa walaa cayba fiihim hayra ana suyuufahum bihinna fuluulu min qiraaci lkataa'ibi walaa cayba fiihim ceeb dhexdooda ma ahaanin hayra ana suyuufahum laakiin ceebtu waxay tahay seefahooda bihinna ay fiihinna korkooda waxaa ah fuluulun dilaac min qiraaci lkataa'ibi ciidanka isgaraacidda oo isgaraacaya darteed bayna saas ku noqotay daahirka marka hadda waa dami laakiin madxi baa loo jeedaa lanna seeftu inay dilaacdo waa naqsi soo maaha seeftaada hadday jeexanto naqsi waa jeexniinka seefta waa naqsi laakiin hadda ammaanow markaan noqonaya maxaa dhacay min qiraaci lkataa'ibi waxay ku tusaya marka seeftaani waxay la jeexantay inay tahay rag inay ishaayaan oo xooggiisa iyo yacnii awooddiisa iyo sidoo wax ugu dhufanaayo nin xoog badan inuu yahay ninkaas leanna seeftu waxay ku afkeedu wuxuu ku jabayaa dhufashada xooggiisa markaa zubayr ibnulcawaam dee nin karti badanoo geesi ahoo seeftiisa si xooggan nin wax ugu dhufanayo inuu yahay wuu ugu ammaana markaan leann haddii kale jeexniin kuma dhaceen haddii qof iska yacni aan dhufashadiisu aynan adkayn haddii uu yahay ma jeexanteen inkastoo seefta jeexnaanta ama dilaacu naqsi uu ku yahay haddana ammaantu meeshaasi u dhaceen ayb bihinna ay fiihinna korkooda calayhinna yacni seefaha korkooda fuluulun dilaac baa ah min qiraaci lkataa'ibi min ajli qiraaci lkataa'ibi ciidanka garaacitaanka uu isgaraacaya dartiis kataa'ib marka waa jamcu katiibatin katiibadana ciidanka meel jooga wey waa jeeshka yacni katiibada uma raddahu calaa curwata curwa ayuu ku celiyey marka qaala hishaamun hishaam waxa uu yidhi faaqamnaahu waan qiimaynay buu yidhi beynanaa dhexdeenna alaaata aalaafin saddex kun ayaan ku qiimaynay aqamnaadan hadda macnaheedu ay qawamnaahaa w seeftii iyo wixii baan qiimaynay waxaan ku qiimaynay saddex kun ayb dhaxaltooyadii baa marka qaybsatay wa akhadahu bacdunaa qaarkeen baa qaatay walawadidtu waxaan jeclaystay annii kuntu akhadtuhu ninka qaatay inaan aniga ahaan lahaa baan jeclaa lahay de waa seef uu kusoo halgamayo wax badan uu kusoo qabto taariikh leh ayb qال xdثnي frwة qال xadثnا عlي عن هiشhاm عن أbيه qاal kana sayf الزbayr بن الcawاam seeftiisu waxay ahayd muxallan mid lagu qurxiyey bifidaةi fido silver qaala هiشhaamu وakaana sayfu curwaةa curwa seefkiisu wuxuu ahaa muxallan bifidaةi qaala xadaثna أxmed بن mحamed qaala أخbarana cabdالlahi huwa بن الmubaarak qaala akhbarana hishaam bnu curwata can abiihi ana asxaaba rasuuli illahi sal l slama nebiga asxaabtiisa qaaluu lizubayri zubayr bay waxay ku yidhaahdeen yowma alyarmuuk maalintii yarmuuk alaa tashudduu miyaadan weeraraynin gaaladan fanashudda macaka aan kula weerarne miyaadan gaaladan weerar ku qaadaynin aan annagana kula weerarne qaala waxa uu yidhi innii anigu in shadadtu haddaan weeraro kadabtum been baad sheegi doontaan oo yacni waa baqanaysaan haddaan weeraro warkan aad dhahaysaan ma ka dhabaynaysaan fa qaaluu waxay yidhahdeen laa nafcalu sidaa ma yeelayno faxamala calayhim waa weeraray xataa shaqa sufuufahum ilaa uu sufuuftoodii dhex jeexay fajaawasahum waa dhaafay wamaa macahu axadun isagoo qofna uunan la soconin sidii uu malaynayay noqotay marka yani sufuuftii gaalada dhex galay iyadoon cidna la soconin buu xagga kale u dhaafay uma rajaca waa soo laabtay muqbilan isagoo hore hore ugu soo jeesanayo fa akhaduu bilijaamihi lijaamkiisii bay qabteen faraskiisa lijaankiisa fa darabuuhu darbatayni laba waxay ku dhufteen dhaawac calaa caatiqihi yacnii deegtiisa baynahumaa dhexdooda darbatun ayaa ahayd darbo dhaawac duriba haa duriba la dhaawacay huwa isagu haa dhaawacaas la dhaawacay yowma badrin maalintii bader marka duriba haadan sidii tii haddoo kale wa iyadan duriba waa la dhaawacay huwa isagaa la dhaawacay haa dhaawacaasaa la dhaawacay saasaa la leeyahay yowma badrin maalintii bader qaala curwatu curwa waxa uu yidhi kuntu udkhilu waxaan ahaa inaan gelinayo asaabicii farahayga fii tilka darabaati dhaawacyadaas alcabu xaal aan ku dheeldheelaayo wa ana sagiirun anoo yar anoo yar baan ku cayaaraya buu yidhi farahaygaan gelinayo meesha dhaawaca aabbihiis waa ayb marka yowma badrin taas waa maxalushaahidka qaala curwatu wakaana macahu cabdullaahi bnu zubayr baa la joogay yowmaidin maalinkaa wa huwa bnu cashri siniin toban jir isagoo marka maalintaas ibn ibnu zubayr uu la joogaa maalinteena waa yarmuuk waqcatyarmuuk waqcadaas yarmuukna waxay dhacday waxay dhacday fii awaa'ili cahdi cumar markaa sanadii saddexiyo tobnaad yay dhacday markaa sanadii saddexiyo tobnaad haddii la yidhaah ama sanadii afariyo tobnaad cabdullaahi binu zubayrna goorma u dhashayna hijradiiba u dhashay waa soo marnay awalu mawluudin fi lmadiina ayuu a muhaajiriinta loo dhalo marka hijradii sanadkii koowaad hadduu dhashay meequu jiraa markaas yarmuug oo aabbihiis ou la socdo saddex iyo toban ama afar iyo toban sanuu jiraa halkanna marka wuxuu leeyahay wahuwa bnu cashri siniin ibnu cashri siniin marka waxaa laleeyahay kasriga iska dhaaf luqada carabta marka waxaa mashhuurka ah kusuurta waa ka tagaan cunugu markuu saddexiyo toban afar iyo toban jira meeqi jir oo toban jir waaya la leeyahay waa min baabi marka waxaa weeyaan darbi lkusuur iyadoo kusuurtii layska tuuraayo faxamalahu calaa farasin faras ayuu ku qaaday wa wakala bihi rajulan nin ayuuna agtiisa ku dhaafay marka isagoo toban iyo saddex jir ah yaa laga yaabaa marka inuu ka arkay zubayr wiilkiisa cabdullaahi najaabo iyo geesinimo marka maalintii yarmuuk marka waas waa la jiray nin buu marka yidhi ninkan agtiisa ka ag dagaalan buu yidhi si isaguna dabcan uu markaa yacnii uu u weheshado maadaama nin yar uu ahaa cabdullahi binu zubayr ayb qaala xadaanii cabdullaahi bnu muxamadi anahu samica rawxa bna cubaadata qaala xadaanaa saciid bnu abi caruuba can qataadata qaal dakara lanaa anas bnu maalikin ayaa noo sheegay can abi طalxata abi طalxu noogaga sheegay ana nabiy اllahi salى اllahu عalayh wali wasalam nebiga amara yowma badrin maalintii beder nebigu wuxuu amray biarbacati wacishriina rajulan labaatan iyo afar nin min sanaadiidi quraysh quraysh odayaalkeeda ahaa sanaadiid waa jamcu sindiid calaa wasni cifriit weyaan biwasni cifriit wahuwa sayid shujaac ninka odaygoo geesiga ah la yidhah sindiid ayb marka bacdi riwaayaatna waxay leedahay bibidcati wacishriin labaatan iyo dhowr labaatan iyo dhowr markay labaatan iyo afar isdiidi maayaan faqudifuu waa la tuuray fii tawiyin ceel ayaa lagu tuuray min aطwaa'i badrin meeshaa beder ceelasheeda ka mida ayb awiy waxaa la yidhaha ceelka marka aan dhagax lagu wareejinin ceelka marka aan dhagaxa lagu wareejinin ayaa qawiy la yidhaha wa kaana idaa dahara nebigu wuxuu ahaa haddii uu ka adkaado calaa qowmin qolo aqaama bilcarsati sabadooda ama bannaankooda ayuu ku barxaddooda ayuu ku nagaanayay alaaa layaalin saddex habeen falamaa kaana bibadrin beder marku ahaa markay ahayd alyowma athaalia maalintii saddexaad markay beder ka soo wareegtay amara biraaxilatihi gaadiidkiisii buu nebigu amray fashudda calayha waa loo xirxiray raxluhaa ayaa lagu xirxiray fashudda raxluhaa raxligeedii baa lagu xiray calayha korkeeda uma mashaa waa socday waatabacahu asxaabuhu asxaabtiisii baa soo raaceen wa qaaluu waxay yidhaahdeen maa nuraa ma nala malagelinaayo yandaliqu nebigu inuu tegaayo ilaa libacdi xaajatihi xaajadiisa wax ka mida unbuu u baxayaa xataa qaama calaa shafati rakiyi ilaa uu nebigu istaagay sala allahu calayh wasalama ceelkii dhagaxdii ku wareegsaneed gowgiisa ceelka qarkiisa ilaa uu ka istaagay rakiyi marka waxaa leedaha ceelka marka dhagax lagu wareejiye markaan dhagaxda lagu wareejinin waa tawiy marka dhagax lagu wareejiyana waa rakiy daayo waxaa layidhi dhagax kuma wareegsanayn haddana dhagax baa inuu ku wareegsanya ka muuqato say noqone culamada marka waxay yidhaahdeen waxaa dhici karta inuu dhagax ku wareegsanaa markii hore ceelkii uu baaba-ay oo dhagaxdii ay ka dumeen meeshii ay ka baaba-een marka xadiidka marka meeshan dambe waxaa laga wadaa meeshii dhagaxda raadkeeda uu ku yaalay ee ceelka uu kaga ay kaga wareegsanaayeen ayuu nebigu istaagay salawaat ullaahi wasalaamuh calayh fa jacala wuxuu gudagelay nebiga yunaadiihim inuu u dhawaaqayo biasmaa'ihim oo ugu dhawaaqayo wa asmaa'i aabaa'ihim iyo aabbayaalkood magacyadooda yaa fulaanu bna fulaanin wayaa fulaanu bna fulaanin ayasurukum ma idin farax gelinayaa annakum adactum اllaha warasuulahu alle rasuul inaad adeeci lahaydeen maanta ma jeclaa lahaydeen yani maanta ma jeclaa lahaydeen inaad alle rasuul adeecdaan fainaa qad wajadnaa annagu waa helnay maa wacadanaa rabbunaa rabbiyeen wuxuu noo yaboohay xaqan isagoo alla uu markaa yacnii ka dhabeeyey fahal wajadtum ma hesheen idinku maa wacada rabbukum xaqaa wuxuu rabbigiin uu idiin yaboohay xaqa ma hesheen qaala faqaala cumaru cumar wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow maa tukallimu maxaad kala hadlaysaa min ajsaadin jir la arwaaxa lahaa wax ruuxa aan lahayn maa maxaybaa tukallimu aada ula hadlaysaa min ajsaadin ay ajsaadan zaaido waa mintaa laa arwaaxa ajsaadaas oo laa arwaaxa wax arwaaxa lahaa aynan u sugnaanin ayb inta badan marka waxaa la yidhaha minta zaa'idada waxay timaadaa marka nakiray gashaa jumlada ay ku dhex jirtana jumlo nafyi ama shibhu nafyi ah waayaa la yidhaahdaa laakiin ibnu maaliga waxuu keenay iyadoon labadaas shardiba wadanin oo haddana zaa'ide ay tahay mintu shawaahidu tawdiixuu ku sheegaa laakiin kolley wax haalib a maaha ayb faqaala nabiyu sal l slama nebigu waxau yidhi waladii nafsu muxamadin biyadihi macbuudka nafsada nebi moxamed nafsadiisa gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaaranayaaye maa antum idinku ma tihiin biasmaca kuwa yacnii ka maqlid badan limaa aquulu waxa aan oranayo aan dhahayo minhum iyaga kuwa ka badan ma tihiin kama badnidin kuwa ka maqal badan ma tihiin idinka iyaga oo yacnii way imaqlayaan qaala qataadatu qataada waxau yihi axyaahum allaahu allah nooleeyey oo nebigiisa usoo nooleeyey xataa asmacahum ilaa uu maqashiiyey qowlahu warkiisa towbiikan haydaarin wa tasgiiran yarayn shanigooda la yaraynayo la xaqiritaan wa niqmatan musiibo wa xasratan shallay wa nadaman qoomamo darteed ayuusaa alla u yeelay xadiidka marka wuxuu tilmaamayaa ama uu daliil u yahay beder in dad badan gaaladii looga laayay maxalushaahidkana meeshaa labaatan iyo afartaas labaatan iyo afar oday oo odayaalkii quraysh meeshaas in la dhigay yuu tilmaama waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa amwaadda ama dadka dhintay inay wax maqli karaan xadiid badanna waa ku soo aroortay oo nebigu sal l slam uu yidhi meydka markaad soo duugtaan waad ka noqonaysaan wa inahu layasmacu qarca nicaalikum isagoo maqlaaya kabtiinna shanqarteeda isagoo maqlaya su-aalaha salaamta bacd alaahaar waxay tilmaantay marka la salaamo meydka inuu maqlaayo maxaa haddii uuna wax maqlayninse maxaaba loo salaamayo salaan iyo khitaab wuxuu ka suurto galaa qof wax maqlaayo ayb marka caalamulbarzakh ayay joogaan waxwaa maqlaayaan laakiin ma jawaabi karaan sida nebigu sal slam uu tilmaamay qowlka culummada u badan yihiinna qowlkaas waay saxaabada caaisha waxay dhihi jirtay sida noo imaan doonto waxba ma maqlaayaane nebigu wuxuu yidhi alaana yaclamuun hadday ogaadeen oy og yihiin wixii aan u sheegi jiray ee waa maqlaayaan nebigu ma dhihinay tiri ee caaisha iyada ma joogin meeshaas nacam ibnu cumar iyo dadkii joogayaana ka warramaya riwaayada qofka iqada ahna qof ra'yigiis riwaayada qof iqaa loogama tagan caaisho iyada markaa nebigu ula khidaabay ma joogin iyada siay markaa u tiraha innahum layaclamuuna ayuu nebigu yidhi ibnu cumaraa gafay iyo ibnu cumar riwaayow keenay ijtihaad maaha isaga wixiisa ayb calaa haadaa marka culammada qadiiman wa xadiidan waxay u badan yihiin amwaaddu inay wax maqlaayaan ayb inay wax maqlaayaanna ma ka dhalanaysa amwaadda in la baryo dadka qaar baa amwaaddu wax waa maqlaan marka la yidhaahdo waxay u qaadanayaan in yacnii la leeyahay yacni hadday wax maqlaan ta'hiiray leeyihiin waa la baryi karaa sidaas maaha dadka qaar baa waxay u diidaan mas'aladan haddaad sugtaan oo amwaad wax waa maqashaan aada dhahdaan dadkan amwaadda baryaya idin xujo ka dhiganaya ma islaazimaya nebigu soo ma aragtid wuxuu leeyahay amwaaddu inay wax maqlaan uu sheegay haddana ma ajiibi karaan marka qof aan ku ajiibi karin lama baryi karo waman adalu miman yadcuu miman yadcuu man laa yastajiibu lahu ilaa ywmi اlqiyaamati man laa yastajiibu lahu ijaabadaa lagu xiray mowd baa wax ajiibana lamaba dhihin maalka marka masalada marka iyada sidaasay u badan yihiin culmad waxayna ka mid tahay mas'alo arin geyb ah ama ictiqaad noqon karo haddana markaa yani saxaabada qaarkood si ay isugu khilaafeen waxyaabahaasna marka waxaa keenaya de fahmka caaisha iyada waxay dhihi jirtay innaka laa tusmicu lmowtaa ayay deliisho jirtay innaka laa tusmicu lmowtaa macnaheeduna waxa uu yahay say u badan yihiin saxaabada yacni adiga gaa yacni gaaladii baa waxaa lagu shabahay dad dhintay sida aynan xaqa u aqbalaynin qof dhintayda camal inuu la yimaado xaq aqbalo iyo suuragal maaha mar hadduu dhintay ka bacdi meeshaasaa marka lagaga shabaha qaala xadaana alxumaydiyu qaala xadaanaa sufyaanu qaala xadaanaa camru can caطaa can ibni cabaasin radia allahu canhuma ibnu kaiir laftirkiisa tafsiirkiisuu ku baxhiyaa suuraة الrum iyo meelahaasaan umalayna inuu ku baxhiyo masaladan amwaaddu wax ma maqlaan culimo badan sheekh maxamed alamin shanqiiti iyo dad badan baa marka yacni masaa-ishan baxigooda iyo loola laga heli karaa ayb qoladan iyagana marka amwaaddu waxma maqlaan marka la yihaahdo qolada iyaguna ka dhiganayo in la baryi karo u deliishanayo waxwaa maqlaan de in la baryi kara dliil u keen wax waa maqlaayaan iyo waa la baryi karaa labay kala tahay isku qaab ma aha isku dhinac qaala xadaana alxumaydiyu wahuwa cabdاllahi bn zubayr alxumaydi qaala xadaanaa sufyaan qaala xadaanaa camru huwa bnu dinaar can caطاa can ibni cabaasin radia allahu canhuma aladiina badaluu nicmaة اllahi kufra qaala hm wاllahi kufaaru quraysh ilaahan ku dhaartay wuxuu yidhi kuwaas waa kufaaru quraysh nicmadii alle ayay kufri ku bedeleen qaala camrun hum qurayshun wa muxamedun sal l slama nicmat ullah nebi moxamed waa nicmada ilaahay isaga waay alla iyagoo ka soo bixiyey nicmo u ahaa waxay ku bedeleen inay ku gaaloobaan wa axalluu qowmahum daara albawaar dadkoodiina waxay dejiyeen halaagga daartiisa qaala waxa uu yidhi annaara yacni naara ay u jeedaan naar yowma bedrin maalintii beder ama annaara axalluu qowmahum qowmkoodii waxay dejiyeen annaara naar bay dejiyeen yowma bedrin maalintii beder qaala xadaanii cubayd bnu ismaaciil wahuwa alhabbaariyu qaala xadaanaa abuu usaama wahuwa xamaad bnu usaama can hishaamin can abiihi qaala dukira cinda caaishata radia allahu canha caaisha agteeda waxaa lagu sheegay ana bna cumara ibna cumar rafaca ila اnabiy sal l slam nebiguu u kor yeelay ina almeyita meydka la yucadabu fii qabrihi qabrigiisa lagu cadaabayaa bibukaa'i ahlihi ehelkiisa ooyinta ay u ooynayaan darteed yaa loo halaagayaa ayb markaasay waxay tidhi faqaalad waxay tidhi wahila cumar yacni ibnu cumar waa hilmaamay waa gafay wahila ay khalita weeyaan wasnan wa macnan wahalana waa la dabdiye wahala bimacnaa fazaca waa argagaxay wanasiya waa iloobay wajabuna waa fulayoobay wa qaliqa waa argagaxay intaasba waa la dhahaa macnaha oo wahala ayb وqاl الفاrاabiي والأزhرiي وبن القطاع وبن فاriس والqاabسiي وغayruهm وhlt إlayhi بفaتحi الhاaء أhlu bالkasr وhلا bالskuun إda dahaba wahmka إlayhi malأwaalkaagu marku meel u tago maladaadu markay meel u baxdo زاad الqاaliي والjawhariي وأnta تuriid غayrh ayrkiis marka aad rabto wazaada bnu اlqaaac isagana marka wuu ziyaadiyey ayb marka waxay tidhi wahila bnu cumar wou gafay ibnu cumar faqaalat wahila inamaa qaala rasuulu lahi sal slam nebigu wuxuu yidhi inahu layucadabu meydka waa la cadaabayaa bikhatii'atihi gefkiisaa loo cadaabayaa iyo wadenbihi iyo dembigiisa wa ina ahlahu ehelkiisana layabkuuna calayhi ilaan hadday u ooynayaan xadiidka waxay tihi ibn cumar waa gafaye macnuhu waxay tahay meydka dembigiisaa loo cadaabayaa dadkiisuna waa u ooynayaan masaladanna marka masala caaishay saxaabada isku qabteen w kitaabuljanaa'isna waa ku soo marnay iyadu waxay dhihi jirtay marka ma jirto walaa taziru waasiratun wisra ukhraa ayay deliisho jirtay amwaaddu wama maqash waxma maqlaanna xadiidkan markii loo keeno waxay dhihi jirtay maya waxba ma maqlaan ilaahay wuxuu leey innaka laa tusmicu lmowta qaalat wadalika midlu qowlihi ina rasuula اllahi sal l slama weeyaan qaama cala alqaliibi nebigu ceelkiibuu korkiisa istaagay wa fiihi qatlaa badrin iyagoo ay ku jiraan dadkii beder lagu laayey min almushrikiina oo gaalada ah faqaala lahum maa qaal wixii uu yidhi buu ku yidhi nebiga sal l slam inahum layasmacuuna way maqlayaan ma aquulu waxaan dhahayo markaasay caaisha tihi inamaa qaala wuxuu yidhi nebigu inahum layaclamuuna waa maqlayaan ma dhihina way og yihiin bacdu ahlilcilmi baa waxay dhaheen oo haddaynan maqlin say u ogaadeen cilmiga laftirkiisa waxaa ka laasimaa maqal soo maaha ile waxay garan karaan warkii nebiga iyo ma ogaalku ou imaanayaa markay wax maqlayaan inahum layaclamuuna laan hadday og yihiin annamaa kuntu aquulu lahum waxaan ku dhihi jiray xaqun inay yihiin nebigu dadkan waa la khiaabay markuu la khiaabay bay garteen wuxuu nebigu u sheegi jiray inuu xaq yahay de khiaabku inay maqleena ka laasimaysa uma qara'at waxay akhrisay innaka laa tusmicu lmowta iyo wamaa anta bimusmicin man fi lqubuur marka samaaca ijaabatin wa qabuulin adiga qof qabri ku jira waxma maqashiin kartid maqlitaan oo wax ku aqbala ma maqashiin kartid yaquulu waxa uu yidhi xiina tabawa-uu maqaacidahum markay meeshii ay fadhiisanayeen markay diyaargaraysteen min annaari ay ka diyaargaraysteen halkan marka ibnu xajar wuxuu leey qaala alismaaciiliyu sharax fiiri kaana cinda caaishata min alfahmi waاldakaa'i wa kahrati اriwaayati wاlgawsi calaa gawaamid اlcilmi maa laa masiida calayhi laakin laa sabiila ilaa raddi riwaayati الhiqati ilaa binasin midlihi yadullu calaa naskhihi ow takhsiisihi aw istixaalatihi caaisha shaki kuma jiruu leeyahay fahamkeeda iyo cilmigeeda ayb laakiin qof hiqo ah riwaayadiisa in la radiyaa ma suurtagal ma aha ilaa waxaa lagu radin karaa riwaayo kale ayb oo markaa naskhi tusayso ama takhsiis tusayso ama tusayso shaygan inuu mustaxiil yahay intana ma haynaab ayb fakayfa waljamcu bayna aladii ankarathu wa ahbatahu gayruha mumkinun lianna qowlahu tacaala inaka laa tusmicu lmowta laa yunaafii qowlahu sal l slam inahum اlآana yasmacuun lianna alismaaca huwa iblaagu الsawti min almusmici fii udini saamic faallaahu tacaala huwa aladii asmacahu aayadda maxay leedahay innaka laa tusmicu adiga ma maqashiin kartid oo codkaaga dad dhintay ma gaarsiin kartid ee ilaahay baa gaarsiin kara soomaha laakiin ayb ee halkaana xadiidkan marka in ilaahay gaarsiiye nebigaa noo sheegay sala allahu calayh waali wasalam marka wax iska hor imaana isdiidaya maahan buu leeyna faallaahu tacaala huwa aladii asmacahum bian ablagahum sawta nabiyihi buu gaarsiiyey bidalika wa ama jawaabuha biannahu inamaa qaala inahum la yaclamuun fain kaanat samicat dalika falaa yunaafii riwaayata yasmacuuna bal yu-ayiduha wa qaala suhayliyu maa muxasaluhu ina fii nafsi اlkhabri ma yadulu calى kharqi اlcaadati bidalika linabiy sal ا l slam liqowli الصaxaabati lahu atukhaadibu aqwaama qad jayafuu faajaabahum qaala waإida jaaza an yakunuu fii tilka اlxaalaةi caalimiina jaaza an yakunuu saamiciin ayb wadalika ima biaadaani ru'uusihim calى qowli اlأkhar ow biaadaani quluubihim qala xadaanii cumaanu ayb qaala xadaanii cuثmaanu ayb huwa bnu abi shayba qala xadaثna cabdaة huwa bnu sulaymaan can hishaami can abiihi can ibni cumara radia allahu canhuma qaal waqafa الnabiyu sal l slam nebigu wuxuu istaagay calىa qaliibi badrin bader ceelkeedii korkiisuu istaagay hal wajadtum faqaala waxa uu yidhi hal wajadtum maa wacada rabbukum xaqaa uma qaala inahum اlآana hadda iyagu yasmacuuna way maqlayaan ma aquulu waxaan dhahayo fadukira licaa'ishata baa loo sheegay faqaalat waxay tihi inamaa qaala الnabiyu sal l slam inahum layaclamuuna اlآana ana aladii kuntu aquulu lahum huwa اlxaqu uma qara'at inaka laa tusmicu اlmowta xataa qara'at اlآaية marka caaisha xadiid kale kuma aynan radinine aayad waxay ka fahamtay bay ku radisay ee hadalkanna ibnu cumar isaga iskama sheegine nebiguu ka soo maqlay sala allahu calayh waali wasalam aayadda iyo hadalka nebiga laga maqlayna ma iska hor imaanayaan ayb baabu fadli man shahida badran baabu bayaani fadli man qof fadligii caddayntiisiiba uu baab yahay shahiida bedran beder xaadiray ayb qofkii beder xaadiray fadliga uu leeyahay qaala xadaanaa cabdullaahi bnu muxamed wahuwa almusnadiyu qaala xadaanaa mucaawiyatu bnu camrin qaala xadaanaa abu isxaaqa can xumaydin qaala samictu anasan radia allahu canhu yaquul usiiba xaarihatu ayaa la asiibay yowma bedrin maalintii beder wahuwa ghulaamun isagoo wiil dhallinyaro ah ah fajaءat umuhu hooyadii ayaa timid ilى الnabiyi salى اllahu عalayh wali wasalam nebigay u timid faqaalat yaa rasuula اllah waxay tihi rasuul allow qad carafta waan gartay mansilata xaariata xaarita derajada uu joogo qad carafta waad aqoonsatay adiga waad og tahay mansilata xaariata minii wiilkaa xaarita meesha uu iga joogo fain yaku fi اljannati hadduu jannada ku jiro abir sabre fain yaku haddii uu yahay isagu fi ljannati jannada dhexdeeda hadduu ahaaday asbir sabree yacni waan sabrayaa ayb wa axtasib ajar tirsadee wain takun ilukhraa haddaynan sidaa ahayn oo tan kale ay tahay tara waad arkaysaa ma asnacu waxaan sameeyo yani wiilkayga waa u barooranayaa waa u baroor diiqayaa waxaan sameeya marka waad arkaysaa faqaala waxuu yidhi wayxaka waar hooggaaga eh ama naxariistaada eh awahabilti awahabilti miyaad gablantay awahabilti macnaha markaa hamsadu waa lilistifhaam waawgu waa caaif ayb ficilkiina marka waa habila awahabiltina marka waxay tahay awahakilti cunugaagii miyaad weysay oo ma gablantay adaa gablamayb ma gablami ayb wax u dhigaa ma jira awahubilti awahubilti markaa ibnu xajar saasuu ku sharxay hubilti bidami اlhaaءi bacdaha muwaxadaة maksuuraة ay hukilti biwasnihi ayb miyaa lagu ma lagu gablamiyey waay marka waqad tuftaxu buu yihi alhaa habilti markaa in la dhaho yuqaalu habilathu ummuhu tahbaluhu habilathu ummuhu hooyadii baa weysay hooyadii waa ka gablamay waa weysay waayahay awa jannatun janno miyaa waaxidatun oo hal xabaa hiya iyadu hal janno miyaa wax uu ku jiro inahaa jinaanun waa jannooyin kaiiratun fara badan wa inahu isaguna fii jannati اlfirdows yani jannooyinku hal janno maahna way badan yihiine wa inahu inankaagana fii jannati اlfirdows midda ugu sarraysuu ku jiraa jannat اlfirdows markaa de beder dadkii ku dhintay yani ilaahay uu ku oofsado ku shahiiday goobtaas xaadiray fadliga iyo maamuuska ilaahay agtiisa ay ku leeyihiin ayaa xadiidka uu daliil u yahay qaala xadaanaa isxaaq bnu ibraahim qال أخبرنا cبد اللh بن إdrيس وهuو الأwdي qال سمعت xusين بن cبدالرحمن عن سعد بن عuبaydة عن أbي cبدالرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه qال bعثnيi رsuuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم nbigaa idiray aniga iyo وأbا mrtd النwي abا mrtd الغنwي وزبyر بن الcwاaم iyo زbayr wa kullunaa dhammaanteenna faarisun fardooley aan nahay mid kastaa faraskiisa oo wato qaala waxauu yidhi indaliquu taga xataa ta'tuu ilaa aada timaadaan rawdata khaaqin meeshaas rawdatu khaaq la yidhaah fa ina bihaa meeshaa waxaa ah imraatun haween imra'atan haweeneyba ah min almushrikiina mushrikiinta ka mida macahaa kitaabun warqad ayay wadaa min xaaib bni abi baltacata ay ka wadaa ila almushrikiina ku socoto nebiga marka waa loo waxyooday waxyi baa loogu sheegay faadraknaaha waan haleelnay naagtii tasiiru calaa baciirin iyadoo rati ku socoto lahaa iyada u sugnaaday xayu qaala rasuulu lahi sal slm meeshii nebiga yidhi baan ku haleelnay oon ugaga daba tagnay faqulnaa waxaanu ku nidhi alkitaaba akhriji ilkitaaba warqadda soo bixi faqaalat waxay tidhi maa macana alkitaabu warqad annaga ma wadno maceenna ma aha fa anakhnaaha waa tu'innay ratigii baan fariisinnay faltamasnaa waa raadinay marka ratigii baan ka raadinay falam nara kitaaban warqada ma aanan arkin qulnaa waxaanu ku nidhi maa kadaba rasuulu lahi sal slam nebiga been ma sheegin latukhrijinna waad soo bixina oo soo bixinaysaa alkitaaba kitaabkii baad soo bixinaysaa ya-dii baa la gooyey kasradii baa lagu dhigay tambiihan xarafkaas maqanya inuu yahay baraarujin la baraarujina darteed ficilkii markaas ma ahan yacnii ficil mudaaric oo marka yacnii la binaynaya ma aha markaan leanna nuunu tawkiidka iyo iyo ficilka mudaaric waa loo dhexeeyaa waxaa udhexaysa ya maxduufo ah waa muqadar marka latukhrijinna alkitaaba kitaabkii baad soo bixinaysaa warqadda ow lanujaridannaka kanaa marka nuunu tawkiidkiisa kanaa mabni ah ow amase lanujaridannaka dharkan kaa dhigayna falamaa ra'at iljidda dheeldheel markaynan arkin falamaa ra'ad markay aragtay aljidda dhabteenna markay aragtay inaan dhab oo aanan ciyaaraynin ahwad ilaa xujzatihaa ahwad waxay markaa yacnii jalleecday ilaa xujzatihaa guntigeeda meesha marada ay uga xihan tahay gorgoradda ama yacnii maradeeda hoose ay uga dhuuqsan tahay ayay jalleecday wahiya iyada oo wahiya iyaduna muxtajizatun bay ahayd mid yacnii guntiga ku xiratay bikisaa'in maro fa akhrajathu way soo bixisay faindalaqnaa bihaa ilaa rasuuli illahi sal l slam nebigaan la aadnay marka warqaddii faqaala cumaru cumar wuxuu yidhi yaa rasuula allah qad khaana allaha warasuulahu waalmu'miniin ninkan xaadiba allow khiyaanay rasuulkiisuu khiyaanay mu'miniintiibuu khiyaanay fadacnii iga tag faladrib cunuqahu qoorta aan ka gooye qoortiisa aan ku dhufto ayb markaa nebigu ma dhihin sal ll ly slam war waxaan layskuma dilo waxaanoo kale waxaanoo kale layskuma dilo waxaanoo kale khiyaano ma aha ma uunan dhihin leanna cumar daahirkuu ka warrama isaga shaygan daahirkiisu khiyaano way ayb sida ka muuqatoo daahirkiisa ah leanna sirow nebiga ka gudbinaya sala allahu calayh waali wasalam marka arrinkaa daahirkiisu khiyaano way ayb somaarkiisa arrinkan marka dil inuu mudan yahay iyo waxyaabahaasna ma mudna war waxaanoo kale layskuma dila khiyaano ma aha ayuu dhihi lahaa haddaynan khiyaano ahayn arrintaasayb imaamu shaaficina waa tilmaamo marka wuxuu yidhi arrinkan jaasuusnimada oo muslimiinta in la jaasuuso ah waxay ixtimaaleen buu yidhi kufri arrin adag oo gaalnimo ah hayrkiisna inay ixtimaasho waa dhici kartaa marka ma la dhihi karo bataatan masaladan gaalnimo maba ixtimaali karto yani ficilkan gaalnimo ma aha ma ixtimaali karto sax maaha kitaabu tafsiiraan ugu tegi doonaa suurat lmumtaxina meelo badanuu ku keeni doonaa qisadan meeshaas ayuu ibnu xajar wuxuu ku tilmaamaa in xaadib ficilkan ta'wiil uu ku sameeyey lowlaa ta'wiilkaas iyo ismoodsiintaas haddii aynan jiri lahaynna inay arrinkan arrin sidan ka duwan uu noqon lahaa tawiil inuu jiro ishaari doonaa kitaabu tafsiir yaan ugu tegaynaa in sha allahu taala ayb faqaala nabiyu sal l slam nebigu wuxuu yidhi maa xamalaka maxaa kugu xambaaray calaa maa sanacta waxaad samaysay qaala waxauu yidhi wallaahi baan ku dhaartee maa bi dhexdayda ma ahaanin allaa akuuna inaa maa bi ma ahaanin aniga dhexdayda allaa akuuna inaanan ahaanin mu'minan mu'min ayb ku rumaysan bilaahi alla warasuulihi rasuulkiisa rumaysan yani anu mumin baan ahay waay marna iimaanka iyo diinka kama tegin mana nicin ayb aradtu waxaan doonay an yakuuna lii cinda alqowmi qoomka agtooda inay iigu sugnaato iyadun gacan yadfacu allaahu bihaa alla uu kaigaga celinayo alla uu difaacayo oo gacantaa darteed yacni nicmadaa ama abaalkaas ayb aradtu waxaan doonay an yakuuna lii inay ii ahaato cinda alqowmi quraysh agtooda yadun abaal yadfacu allaahu bihaa alla uu ku riixayo abaalkaas ou ku difaacayo can ahlii wamaali ehelkayga iyo maalkayga walaysa axadun axad ma jiro min asxaabika asxaabtaada ka mida ilaa lahu waxaa u sugnaatay uu leeyahay hunaaka meeshaasi min cashiiratihi tolkiis ayaa u joogo man ayuu ku haystaa yadfacu allaahu bihi alla uu kaga difaaco can ahlihi iyo wamaalihi faqaala markaani idin lama mid ihi waay dad meeshii kuma haaya marka halkaan iscaan u sameey say ilmaha iyo kaaga leexdaan ilmahaaga iyo maalkaaga iyo say uga leexdaan ujeedkaygu intaasu ahaayuu leeyahay anigaayb weliba waxyaabihii uu sheegay waxaa ka mid ahaa mar walbana rasuulka ilaahay waa idinka guulaysanayo isaga marka waxuu ta'wiilsadayba kor iyo hoos haddaad xataa nebiga sir ka gudbiso rasuulka ma ku dhibaatoonayo sidaasu iska u aaminay mar walba ilaahay rasuulkiisa waa u gargaarayaa yacni warqadan aada gudbisana dhibaato u keeni mayso muslimiinta marka ma laysku tusaale qaadan karaa qofkaas iyo qof og in dhibaato muslimiintu ay ku dhacayso fal buu samaynayaa gaalada uu dhabarka yacni uu dhabarka marsanaayo ama uu iyaga marka yacni uu kaalmo siinaayo falkaasna waa og yahay inay ka waxa ka dhashay dhibaato ah asagii keenay xataa inuusan celi karin waa og yahay marka qisadan iyo iyo kaas wax laysu keeni kara maaha lan isaga wuxuu leeyahy rasuulkii ilaahay mar walbaba waa gargaarsana oo ilaahay waa u gargaarayaan laakiin kan waxaan samaynayo inaynan gargaar muslimiinta yacnii aynan iska kici karin wax uu og yahay isagu marka yacnii de rasuulkii ilaahay waxyi iyo waxyaabo badan baa lagu xooji jiray iyo ducadiisoo la aqbalo iyo xaalkiisoo yacnii rasuul alle uu yahay iyo waxyaabahaasna ayb isaga marka ta'wiilkiisu ibnu xajar meeshaasuu ahaayuu leeyahay ayb ayb markaa wuxuu yidhi faqaala nabiyu sal l slam sadaqa run buu sheegay yuu yihi nebiga walaa taquuluu lahu ilaa khayran khayr maahana wax kalena ha u dhihinina iska daaya faqaala cumaru cumar waxauu yidhi innahu qad khaana allaha warasuulahu waalmu'miniin rasuulkii allow ninkan allow khiyaanay rasuulkou khiyaanay mu'miniintou khiyaanay an arrinkaa arrin xun inuu yahay saxaabada agtooda mutaqariray ka ahayd ayb faqaala fadacnii faladrib cunuqahu iddaa aan qoorta ka gooye faqaala waxau yidhi alaysa min ahli bedrin war reer beder miyounan ahayn ninkan ninkan aad sidan leedahay miyaanu beder ka qeybgelin marka maxalushaahidka meeshan waa dadkii beder ka qeybgala dad qiimo badanay ahay faqaala waxauu yidhi lacala allaaha alla waxaa xaqiiqo ah alleh iطalaca inuu fiiriyey ilaa ahli bedrin reer beder faqaala uu yidhi icmaluu maa shi'tum waxaad doontaan sameeya faqad wajabat lakum اljanna jannaa idiin waajibtay ow faqad hafartu lakum waa idiin dembi dhaafay meeshaan markaa dee tafsiir badan iyo war badan baa ku jira waxaan iyaga loo dhaafay reer beder ma dunuub soo socoto miyaa mase dunuubtii hore waa oo hore ay u sameeyeen ahlucilmiga qaar ka mida waxay leeyiin dunuubtii hore waa leanna hadday tahay dunuub soo socoto faqad hafartu lakum lama dhaheene fasaakfiru lakumaa la dhihi lahay lama dhihine maadi baa laga cabiray qaar kale waxay yidhahdeen may saas ma ahan dunuub soo socoto waxaana ku tusaayo qisadan hadda xaadib dembigan qabla beder ma uunan geysanine bacda bedrin buu la yimid haddana kuwii la dhaafay baa lagu daray ayb see noqonay marka waxay yidhaahdeen marka waxaa laga yaabaa marka de ilaahay inuu tawfiiqna waafajiya haddii dembi uu ka dhaco towbo iyo wax lagu dhaafo inuu ilaahay waafajinayo siyaalkaas laakiin waxay culummadu isku waafaqsan yihiin qof reer beder ah haddii uu galo dembi xad waajibinayo xadka waa laga oogaa bedernimo looma dhaafayo maalan nin reer beder hadduu qof dilo waa la qisaasa reer beder waa la iska daaya ma la dhahayo maalan haddii uu dembi xad waajibinayo uu la yimaado waa la xada waxaana ku tusaaya qudaamatu bnu madcuun markay khamrada cabeen cumar xad buu ku dhuftay afartan jeedal ama ilaa siddeetan jeedal buu ku dhuftay reer beder buu ahaa qudaama dadkii beder ka qayb galo ahaa maxaa laysaga dhaafi waaye marka cuquubaadka sharciga ee dunyawiga ah ma laga dhaafayo iyaga ee waxaan marka qad kafartu lakum waa cuquuba ukhrawiya cuquubo aakhireed baa loo dhaafaya adu marka sagaalkaas ibnu xajarna waa tawjiihiyey ibnulqayimna kitaabkiisa alfawaa'id ayuu ku sheegay tawjiihaad macnahaas lamida buu sheegay ayb fadamacat caynaa cumar cumar labadiisa indhood waa ilmeeyeen wa qaala waxau yidhi allahu warasuuluhu aclam alla rasuulkiisaa cilmi u leh marka wabilahi towfiiq sal allah wsl ala